waa mahadsan tahay xaasha waxay wax ka dhaceen deegaan la yidhaahdo elsalini elsalini waa meel maaragtay dhanka xeebta kaga aadan maaragtay number conton iyo number lixdan maaragtay ku aadkooda waayo waa meel maaragtay xeebta ku aadan aadna maaragtay muhiim uga ah arrimaha maaragtay isu socodka marka iyo xamar dhinac marka laga fiiriyo marka kalena maaragtay muhiim u ah gurmadka maaragtay deegaanada maaragtay ama degmooyin degmada awgeedla iyo deegaanada hoos taga oo gurmadka u fudud yahay meeshaas in loogu gurmado oo maaragtay dushooda kore ay ku taallaa wax aan ka badnayn dhowr iyo maaragtay labaatan kilometer ayayna u jirtaa marka waxaa u fududaanaya qofka jooga elsalini inuu u gurmado maaragtay sabiid iyo maaragtay beriire iyo awdheyga intaba way fududaanayaan waa deegaan aada muhiim maaragtay in lagu le hadii dowladnimada la fiiriyo dhinac kalena isku socodka marka iyo hamarna maaragtay muhiim u ah marka deegaankaas ayaa waxaa maaragtay soo weeraray qolada nabaddiidka al-shabaab ayaa soo weeraray shalay aroortii hore ayay soo weerareen xilli maaragtay weli habeenimadii maaragtay dabayaa ka tahay marka meeshaasi ayaa dagaal ka dhacay maamulka deegaankaasi markii hore yaa gacanta ku haya cabdifataax deegaankaasi ciidankeena dowladda ayaa haystay oo gacanta ku hayay haddana ayagaa jooga oo gacanta ku haya laakiinse waxoogaan shaqaaqo yar ayaa ka dhaxday maalintii shalay ahayd xilli maaragtay aduur hore ahayd marka dagaalka sida wararka nagu soo gaareen khasaara ka dhashay oo dhimasho badan ayaa ka dhacday marka weerarka ma wuxuu ahaa mid abaabulan oo jahooyin badan lagaga soo qaaday deegaanka mise wuxuu ahaa goobta goob banaan bal sharax dagaalka khasaaraha intaa laga geystay khasaaruhu kollay weli tirakoobkiisa iyo arrintiisa la wadaa waxaana ka sugeynaa insha allah maaragtay talidka guud ee ciidanka xooga waxa khasaaro halkaasi ka dhacay laakiinse annagu khasaaro weyn hadda meeshaasi mana kaga soo sheegin laaziman meel dagaal hadduu ka dhacana waa iska ogtahay dhimasho iyo dhaawac waa jir waa jiraya oo dadka iska hor yimaaday marka laakiin macnaheedu ma aha in khasaaro weyn maaragtay uu jiro hadda anaga maaragtay xogtaas leyn ma aha laakiin meeshii dagaal ka dhacayaan hubnaa in maxaa la yidhahdaay maaragtay ciidankuuna maaragtay meeshaasi ay joogeen oo aan ku ogeyn haddana in ciidankii isla goobta ay joogaan oo ay maaragtay difaacoodii ay ku jiraan intaasba waa ognahay ilaa iyo hadda intaad og tihiin khasaaraha intee buu leegyahay dhimasho dhaawac burbur wallahi dee dhimashada waana loo sheegay dhowr qof oo maaragtay ama dhowr askari waana loo sheegay dhimashadooda dhaawacna waa uu jiraa waana loo sheegay laakiin weli jira koobkia socdaan la ku yiri inta dhimatay iyo inta dhaawacantay marka inta xogta laga dhamaystiraayo maaragtay in oo xogta rasmiga aan ka warsugno unba anagan ku aansano dhinaca kale weerarka sidaad sheegtay soo qaada iyagu ma lahayaa xogtooda ku saabsan khasaaraha gaaren laazima dhimashadii dhaawac inay gaareen baana loo xaqiijiyey oo maaragtay dhowr gaari oo maaragtay kuwa xamuulka lagu qaadaa inay maaragtay ay ku qaateen dhimasho iyo dhaawac baana loo soo sheegay marka laakiinse warka rasmiga ah oo maaragtay ah meeshaas wixii ka dhacay dee waana maaragtay ka war sugeynaasaan hadda kuu sheegaayo wixii aan cadowga gaarsiinana waa la ogaan doonaa dee waxayna gaarsiiyeen oo ciidanka maaragtay soomaaliyeed ay gaarsiiyeenna maaragtay waa la ogaan doonaa haddii ila raali ka noqdo laazima laakiinse meesha dhimashadii dhaawac waa jirta taasi waana ognahay laakiin intay gaarsiisan tahay unbaa iska xaqiijinayna insha allah si fursad aan u helno bal waxaad ka warantaa xaaladda guud siday hadda tahay hadda xaaladda guud waa ay degan tahay deegaankaasi ciidanka ku sugan hadda kadib anima sheegi doono wax dhici kara laakiinse waxaa ogahay hadda hadeertaan aan kula hadlaayo toban kilomitr meelaan ii jirin buu ii jiraa deegaankaasi saacado ka horna anagaa annagaa tagnay oo maamulkii gobolka iyo maaragtay degmooyinka qaar kamid ah ciidankii joogana waa hadeertaan waan ku ognahay de hadda kadib wixii dhaca anaga ma sheegi karno laakiin waxaa hubnaa in ciidanka hore u joogay habeen maaragtay waa briiska maaragtay waaga baryaaya in maaragtay oo shalayaan lasoo weeraray meesha in maaragtay dhimashadii dhaawac wa ay jiraan ma jiraan kuma dhahayno laakiin tiradood oo saxda ana waxaan ka sugeynaa taliskaan ka sugeynaa insha allah maadaama meesha way xero ciidan markaas ahayd maaa wixii cadowga la gaarsiiyo rasmiga ahna waxaan ka sugeynaa maaragtay taliska laakiin annaga xoogaha aanu deegaanka ka helna waxay sheegayaan in dhimashadii dhaawacba jirto ciidanka naguna wax gaareen dee nimankii soo weerarna wax gaareen laakiin tiro rasmi lama hayo ha tiro rasmi way waa tan saxda ah oo rasmiga weli ma hayno qolo walba way iska dhihi kartaa kontonaa ka dilnay boqolaa ka dilnay oo aan cadayn loo hayno qolo walba way iska sheegan kartaa laakiinse waxaan sugaynaa insha allah dee sanadka intii maaragtay warka rasmiga uu kasoo saaraayo tan muhiimada kale lehna waxay tahay dee in ciidanku shalay mid joogay meesha daraad intaan weerarka lagu soo qaadana uu joogay hadda aan kula hadlayna toban kilomitr iyo hadda maaragtay deegaankaas ani aan u jiro oo uu ciidanku meeshiisa ku sugan yahay oo wax dhibaato hadda anan aan ku ogeyn